إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ايها المسلمون عباد الله hadalka ku saabsan fitnada iyo axkaamta ay leedahay iyo islaamku sida uu uga digay waa mid aada ugu soo noqnoqday qur-aanka kariimka iyo axaadiida nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa mawduuc ihtimaam fara badan la siiyey waayo waa arrin raad weyn kule dadka diintooda iyo adduunyadooda labadaba fitnaduna waa laba nooc siday sheegaan ahlulcilmigu bal ku soo aroortay axaadiida nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam fitno gaaro waa khaladaadka qofka sida gaarka uga dhaca iyo dhibaatooyinka sida goonida isaga ula soo gudboonaada iyo fitno guud oo ummadda dhibkeedu uu wada gaadho ama in badanoo ka mida u gaadho fitnada guud waxaa ka mid ah ummaddu inay ku dhacdo maamul la-aan siduu yihi alimaamu axmed raximah llah alfitnatu xaytu laa imaam fitnadu waa marka aanay ummaddu hogaamiyeiyo madax aanay lahayn ee fawdo iyo kala dambay la-aan ay ku dhacdo fitnada waxaa ka mid ah aliftiraaq iskhilaafka iyo ismaandhaafka ummadda islaamka dhex mara fitnada waxaa ka mid a dadka muslimiinta ah inay islaayaan oo mid waliba ka kale dhiiggiisa u daadiyo oo ay u noqdaan ila alxaala alatii kaanat calayha aljaahiliya xaaladii islaamka hortii dadkii joogay ay ku sugnaayeen ayuha almuslimuuna cibaad allah fitanka noocaasa diin lislaam aada iyo aada bay uga digtay waxa diintu dadka ay ka waanisay wax kastoo sababu noqon karaa oo hadala ama ficil iyo dhaqana waxa diintu qof walba ay fartay inuu fitnada gabbood uu kaga badbaado uu ka galo fitnada inaanu dhex cararin hadal iyo ficil labada midnaba inaanu ku darsan qof walibana wuxuu ku darsadaa buu leeyahay wixii ka dhashana dembigeeda ayuu leeyahay waxaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ina faray marka koobaad fitanku inta aanay dhicinba allah subxaana wa tacaala inaynu ka magansanno oo wuxuu ihi rasuulku tacawadu billahi min alfitan sa muslim uu ku wariyey saxiixiisa ilaahay fitnooyinka ka magan gala inagoo qaadanaya taladaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa waajib inugu ah dhammaanteen dadka beledkan degan iyo guud ahaan muslimiinta fitanka inaynu ilaahay ka magan galno oo aynu nidhaahno allahuma inaa nacuudu bika min alfitan maa dahara minha wamaa batan ilaahu fitnooyinka oo dhan baanu kaa magan gelaynaa kuwa muuqda ee soo ifbaxa iyo kuwa qarsoon ee dahsoon labadaba nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay fitanka ilaahay ka magan gala wuxuu inoo tilmaamayaa fitnadu inay tahay shar inay tahay wax xun inay tahay dhibaato waayo kaasaa ilaahay laga magan galaa ee khayr iyo wanaag ama wax sababu noqon kara ilaahay subxaana wa tacaala lagama magan galo waxaa kaloo rasuulku uu inoo tilmaamayaa markuu leeyahay fitanka ilaahay ka magan gala an nabtacidaha canha wanajtanibaha fitnada inaynu ka fogaano waayo qof ilaahay ka magan gelaya waa qof xumaanteeda iyo dhibaatadeeda gartay kaasina haddii uu caqli leeyahay waa ka durkaya waa ka fogaanaya qaybna ka noqon maayo in yar iyo in badan midnaba ku darsan maayo qofka dhab ahaan liibaanayna waa qofka fitnada qowl iyo ficil midnaba aan ku darsan bal waa qofka fitnaba aanay wakhtigiisa dhicin oo ilaahay subxaana wa tacaala aanu ku soo beegin waa ka yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam si abu daawuud uu ku wariyey sunantiisa ina saciida laman juniba alfitan ina saciida laman juniba alfitan ina saciida laman juniba alfitan qofka liibaanee guulaystay oo qofka fitnada laga fogeeyo ee fitnaba aanay haleelin ee aanay asiibin wakhtiga uu nool yahay iyo meesha uu joogo midnaba aanay ka dhicin walaman ibtuliya fasabara fawaaha waxaa ku soo xiga xagga guusha iyo liibaanta diineed iyo adduunyaba qofka la imtixaamo oo fitna ay dhacdo isaga oo nool wakhtigiisa iyo meesha uu joogo ay ka dhacdo laakiin diintiisu ay xidho talooyinka nebigana calayhi salaatu wasalaam qaata fitnadana waxba aan ku darsan in yar iyo in badan toona ee ka sabree naftiisa ka xakameeya fitnada waxaa la yidhaahdaa tatasayanu linnaas wa tukhfii damaamataha wa danaa'ataha fitnadu dadka way isu qurxisaa xamaasad bay gelisaa dadku waxay isu arkayaan markay fitnada ku jiraan ama ay abaabulayaan inay wax fiican qabanayaan oo ay saxsan yihiin waayo sida khamriga lacabo loogu sirkhaamo si ka daran bay fitnadu dadka u sirkhaamisaa mar dambe ayaa qofku uu miyirsanaya markaasaa xumaanteeda iyo foolxumadeedu ay u muuqanaysaa waa ka yidhi imaamkii weynaa ee la odhan jiray alxasanu albasriyu raximah llah ina alfitnata idaa aqbalat tazayanat waida adbarat takashafat fitnadu marka ay soo socoto dadka way isu qurxisaa waxay odhanayaan dulmi baanu ka hortegaynaa xaq baanu doonaynaa xaqu dirir baanu nahay wanaag baanu ka shaqaynaynaa marka ay daba jeediso ee wixii ay geysan karaysa ay geysato intuu ilaahay qadarayna ay dhacdo markaasay maradu ka dhacdaa fitnada foolxumadeeda dadku ay arkaan waana arrin haddaad taariikhda dib u raacdo nolosha dadkana aada u fiirsato tusaalayaal badan aada uga heli karto wax allaalo wixii dadka fitno soo maray wixii iskhilaaf ummaddan soo maray wixii dagaal sokeeye oo muslim dhex maray dadkan soo maray markii uu taagnaa dad fara badan buu la qurux badnaa oo u arkaayo wax fiican inuu yahay laakiin maanta dadka haddii la waraysto la yidhaahdo bal ka warrama waxay isku waafaqayaan iyadoo laga yaabo qofna inaanu khilaafin waxaasi inuu ahaa wax xun oo fool xun fitnadu markay soo socoto waxaa saansaanteeda garta iyo ifafaalaheeda dadka ilaahay uu ku arsaaqay iimaan iyo cilmi markaasay dadka uga digaan dadkuna labay u qaybsamaan kuwa maqlo oo fitnada ka badbaada iyo kuwa dhagaha ka furaysta oo fitnadu ay la tagto oo ay halaagto oo fitnada dhex carara waa ka yidhi alxasan albasriy raximah llah alfitnatu ida aqbalat carafaha alculamaa wa ida adbarat carafaha kulu nnaas fitnadu markay soo socoto culimada ayaa garta marka ay dadka jiidho ee ay sii socotee dabadeedu ay muuqatana waxaa garta dadka oo dhan inay fitno foolxun ahayd ayay dareemaan walihaada waajibku wuxuu yahay in ilaahay laga baryo fitanka inuu kaa fogeeyo haddii ay dhacdana ilaahay inuu kugu arsaaqo sabir aad ka sabirto walaman ibtuliya fasabara fawaaha qofka la imtixaamo waa imtixaaman yahay qofka meeshuu joogo fitna ay ka dhacdaa oo waxaa la eegayaa bal inuu ka qayb galo iyo inuu naftiisa ka adkaado fitnada uu ka sabirsiiyo qofka fitnada lagu imtixaamo ee ka sabraa cawadiisa ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wax wanaagsan buu la kulmay oo ilaahay uu waafajiyey ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaa shalay galabtii dhacay ee xalay dhacay ee magaaladan ka dhacay ee magaalooyin kale ka dhacay marka miisaanka shareecada la saaro shaki kuma jiro inuu fitno yahay walow dadka qaarkood ay isu qurxiso laakiin waa fitnadu sheegay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaana ugu fila inay fitno tahay in dad muslimiina oo dhiiggooda ilaahay qaali ka dhigay naftoodana ilaahay dhowray inay ku qurhbaxeen qof muslima oo qura oo dhinta ayaa wax kasta oo dhibaato adduunyada ka dhaca ka weyn qof muumina oo xaqdarro lagu dilo ama fitno ku dhinta ayaa ka weyn wanaag kasta oo maqan oo dhiigga muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala waa weyneeye ayuha almuslimuuna cibaad allah fitnadaasi waa imtixaan qof kasta oo beledkan joogaa waa ku imtixaaman yahay waxa uu yeelayana allah waa eegayaa subxaana wa tacaala dadkana qaarna waa dhex cararayaan qaar way dhex socdaan qaar way dhex fadhiyaan qaar way dhex taagan yihiin qaarna way ka fogaadaan oo ay ka durkaan ha la noqdo kuwa fitnada ka fogaada ee hadal aan ku darsan hadalkuna waa ka u daran waxyaabaha fitnada lagaga badbaado waxa u muhiimsan xifdu lisaani canha carabka in laga ilaashado waa ka yidhi cabdullaahi bnu cabaas inama alfitnatu billisaan walaysat bilyad fitnadu carabkay ku timaada iyo hadal gacan kuma timaado waa sida xaalkeedu u badan yahay sida dabku dhimbiil uga bilaabmo ayaa fitnada ummaddu inay iskhilaafto fawdo inay ku dhacdo in dhiig uu daataa wuxuu ku bilaabmaa kelmad kelmad ay dad yidhaahdeen oo ilaahay aanay kaga baqan subxaana wa tacaala ayaa sababu noqotay fitnadaa dhacday shalay galabtii iyo xalay oo dhiig uu ku daatay dadna hantidooda ay ku baabaaday shakina kuma jira ilaahay subxaana wa tacaala inuu weydiin doono oo dadka dhiigooda uu daatay iyo dhiiggoodii macsuumka ahaa la ilaashay iyo dadka maalkoodii iyo hantidoodii la baabiiyey dembiga ka dhasha qeybtooda inay ku leeyihiin iyadoo kuwa ficlan u sameeyey arrintaa ku dhaqaaqay iyaguna dembigooda ay leeyihiin shaki arrinta noocaasiya kuma jiro saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim aada bay u dareemeen hadalku raadka uu ku leeyahay fitnada iyo inuu isagu asal u yahay walihaada buu uhi cabdullaahi bnu mascuud sharu nnaasi fi lfitna kullu raakibin muudicin wa kullu khatiibin musqicin fitna markay dhacdo dadka laba u shar badan mid gaadiidkiisa dhaqaajiyo weliba dedejiya oo qayladhaanta fitnadu halkay ka baxayso u carara halkii uu ka carari lahaa ee uu kasii durki lahaa iyo mid khaiiba khudbadeeya manaa dadka la hadla tv ha ka hadlo idaacad jaraaid ha ku qoro website iyo internet ha isticmaalo masaajid ha ka khudbadeeyo siyaasi ha noqdo oday madax dhaqameeda ha noqdo qof shicibka ka mida ha noqdo mid sheekha ama cilmi ku abtirsanayo ha noqdo kullu khaiibin musqicin mid kasta oo khaiiba khudbadeeyaa oo aftahana oo hadalkiisa dadka ku sixirayo o ku kala jeedinaaya oo hadalkiisu uu sabab ugu noqonaayo dadku fitnada inay ku dhacaan waajibku waxa weeye qofka muslimka ahi hadal kasta oo fitno sabab u noqon kara inuu ka tago hadduu ka tegi waayona waa ku dambaabayaan ilaahayna subxaana wa tacaala waa ku ciqaabayaa fitnadaasi raadkeeduna waa soo gaadhaya oo fitnadu cidda u horeysa ee isahayataa waa cidda ku baaqda waa cidda saab dadka ugu noqota kuwaasi ayay sahayataa waajibku wuxuu yahay fitnadu marka ay dhacdo ama ay bilowga tahayba qofku warkeeda inuu iska xidho oo qof waliba dantiisa gaarka uu ku mashquulo cid ba heli mayso hadduu qof waliba dantiisa gaarka ku mashquulo oo aakhiradiisa u shaqaysto cibaadadiisa ku mashquulo adduunyadiisa xalaashaana u wato laakiin dadkii markay wada wardo noqdaan fitnada warkeeda ay wada raadiyaan shaki kuma jiro warkaasi dadka qaarkood inuu raad ku yeelanayo oo qulubtooda wax uu ka bedelayo oo futna fitnada inay qayb ka noqdaan sabab uu ugu noqonayo wakadalika qofku inuu waramo oo fitnada uu ka waramo warkeeda uu baahiyo iyadana waa inuu iska ilaaliyo sidaasay raggii diinta lahaa fitnada kaga badbaadi jireen muarif ibnu cabdillaahi ibnu shakiir waa taabici abihiina saxaabi buu ahaa wuxuu yihi labitu fi fitnati ibni zubayr tiscan aw sabca ma akhbartu fiiha bikhabar wala stakbartu fiiha can khabar ibnu sacad baa ku wariyey fi lkamil biisnaadin saxiix toddoba ama sagaal sannadood oo fitnadii ibnu zubayr ay socotay cabdillahi ibnu zubayr iyo reer banu umaya umawiyiintii ayaa xukunka isku haystay cabdulmalik ibnu marwan dagaal bay arrintu gaadhiyo dhiig daata sanadada faraha badan cidna umaan warramin buu yidhi ee waxaa laga yaabaa warkaaga aad ka waranto wax fitnada ku saabsan inuu baadrool kusii shubo oo xaabo uu usii noqdo oo dadka qaarkood inay galaan sabab uu noqdo dabeetana aada noqoto siduu nebigu yihi man sana fi lislaami sunatan sayi'a fa calayhi wisruhaa wa wisru man camila biha qofka waddo xun jideeya arrin xun sabab u noqda dembigeedu leeyi iyo dembiga cidda waddadaa martay arrinkaasi kaga dayata wuxuu ihi walastakhbartu fiiha can khabar cidna ma waraysan buu ihi dhagahaygana waan ka xidhay carabkaygana waan ka xidhay ma takalamtu fiiha biqaliili walaa bikaiir in yar iyo in badan toona kagamaan hadal dadka u fiirsada maanta yar yar iyo waaweyn rag iyo dumar madax iyo kuwa la maamulo dhammaantood way ka hadlayaan waanay taxliilinayaan axkaam baanay ridayaan weliba intaa waxa wehelisa cadamu tathabuti fi lakhbaar nin baa iska hadlaaya ujeeddo gaara leh ama doonaya fitno inuu kiciyo been jihooyinka gaadha oo haddaanu ka toobadkeenin qowlalada lagu jeexi doono qabrigiisa dhexdiisa ayuu sheegayaa dadkiina warkii hubsan mayaana way la boodayaan markaasay dhiig ku daadinayaan oo nabadgelyada ay khalkhal gelinayaan oo dad maalkooda iyo xoolahooda ay baabiinayaan oo fitno iyo shar sababa ay u noqonayaan waxaana arrinta noocaasi ay ka dhalatay khilaafka ay khilaafeen labaduba sharciga ilaahay nimanka siyaasiyiinta ah iyo qolooyinka warbaahinta ee wararka sabab u noqon kara fitno nabadgelyo darro iyo khalkhal ummaddu inay iskhilaafto dhiig inuu daato fawdo in lagu dhaco baahinaya si guud u sheegaya in badanna waan sheegay ha ogaadaan ilaahay sharcigiisa inay khilaafsan yihin waddo khaldan inay hayaan warkoodaasi inuu shar yahay kuwa dembaabsan inay yihiin oo ilaahay cadhadiisu ay ku socoto ama ha noqdo siyaasi ama kuwa warbaahinta ha noqdaan waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waidaa jaaahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bihi haddii arrin nabadgelyo ama baqo ku saabsani ay timaado markiiba way baahinayaan oo dadkao dhan bay gaadhsiinayaan dadkana caqligoodu ma wada qaadi karo warka noocaasa qaar baa raad xun uu ku yeelanayaa oo calool xumo uu gelinayaa waxxun inay ku hadlaan ama ficil aan wanaagsanayn inay ku dhaqaaqaanna saab uu ugu noqonaya waajibku waa maxay warka danta guud ee ummadda oo nabadgelyadeeda iyo kala dambaynteedu ay u horeyso khalkhal gelinaya in la baahiya ma banaana maanta iska dhaaf qolooyinka warbaahintu inay sidiisuun u baahiyaane iyaga ayaaba wax kusii dardaraaya waxay u samaynayaan cinwaano iyo magacyo dadka kicinaaya haddaad akhrido maanta websaydadu warka ay sheegayaan waxaad arkaysaa inay yihiin dad fitnada qeyb weyn ka ah oo war aan loo baahnayn inay baahiyaan ayay baahinayaan tiifiyaduna waa la mid bal qolooyinka wax qoraa waxay u samaynayaan cinwaano dadka soo jiita oo dadka qaarkood ka xanaajiya oo kiciyo casabiyad iyo balaayo ku beera oo fitno sabab u noqda waajibku waxa weeye cidda ummadda hoggaanka u haysa ee arrinkeedu uu ka go-o waxna furi karta waxna xidhi karta warkaasi inuu ku koobnaado dadka eegaya cawaaqibulumuur arrimaha cidhibtooda dambe iyo waxaa ka dhalan kara ee isu miisaamaya warkaa masaalixda iyo wanaagyada uu leeyahay iyo mafaasidda iyo xumaanaha ka dhalanaya ummaddiina warka noocaasi markuu soo gaadho in badan oo ka midii waxay khilaafayaan aadaabtu ilaahay ku edbiyey dadka muslimiinta ee u baray waa warka in la yska hubsado yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqu binabayin fatabayinuu an tusiibuu qowma bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin ilahay wuxu uhi isagoo muminiinta la hadlaaya waar qof aan cadli ahayni hadduu war idiin keeno iska hubsada buu hi ilahay subxana wa tacaala ha rumaysanina ha sii sheegina waxba ha ku dhisina warkaasi oo go-aamo aada qaadataan yaanu saabu noqonin waayo ha dhowtoole marka ay soo baxdo warkaasi inuu been ahaa wax allaale iyo wixii warkaasi ka dhashay oo hadal la yidhi cid la aflagaadeeyey dhiig la daadiyey maal la baabiiyey khalkhal iyo fawdo la sameeyey ciddii samaysay waa ka murugoonaysa shakilaan fitnadaanay dabeecaddeeda tahayba in marka dambe qofka ay murugo kaga tagto iyo xagasho qalbigiisa ay xagato marka horena uu xamaasadaysan yahay oo ay la qurux badan tahay warwarka ha la hubsado qolooyinka axsaabtee tartamaya dad bay xukumka u dhiibteen waa muxakamiin iyagaa eedhina kala xukuma iyagaa raalli ku noqday iyagaa u saxeexay natiijada ay soo saaraan inay aqbalayaan sharcan waajib ka saaran iyaga waa inay ka warsugaan waxa iyagu ay soo saaraanna waa inay aqbalaan oo ay yeelaan khudbaddii hore inu kaga hadallo waxba ku noqon maayo inay tahay qofka muslimka ahi in danta guuda ummadda iyo maslaxada diineed iyo adduunyo inuu uga tanaasulo tiisa gaarka ah isaga ta u gaarka ah iska dhaaf mid qof kale uu leeyahay shaksi kale uu leeyahay oo maanta inta fitnada hurinaysa in badanoo ka mida dantoodaba waxani maaha wa min xusni islaami lmari tarku maa laa yacni ka isaga danta gaarka ay ugu jirto ayay waajib tahay inuu dantiisa gaarka ka tanaasulo oo bannaanka uu ka maro isagoo ilaalinaya maslaxada guud ee ummadda oo nabadgelyadu ay ka mid tahay dadka diintooda iyo adduunyadooda waad ogtihiin wixii hore u dhacay waad ogtihin waxa hareereenna ka dhacaaya waad ogtihiin nicmada aynu haysanno maanta qof waliba wax kale maal adduunyo kala daayay caruurtiisa ayaanu qaadi karin ubadkiisa oo qura ayaanu guri karin dadku say u tarmeen waa idinka arkaaya afar iyo sagaashankii wakhtigii ka horreeyey raggii dhalinyarta ahaa ee dhowr iyo toban jirada ahaa maanta waxaa laga yaabaa iyagu dhowr iyo toban carruura inay leeyihiin war nicmada yaan la daadinin oo laga kufriyin qof walbana dhibaatadu way taabanaysaa ka hurinaaya ayaana u horeeya dadka danaha gaarka ay leeyihiin fitno u aloosaaya dadku yaanay dhegaysanin oo aanay u dhega nuglaanin ilaahay subxaana wa tacaala ha ka baqaan waajibku wuxuu yahay qofku qof waliba danihiisa gaarka inuu ku mashquulo oo waxaan guuda laga hadlaayo uu kaga mashquulo waayo dantaada gaarka ah haddii aada ilaashato qof walibana uu ku mashquulo waxyaabaha fitnada lagaga badbaadaabay ka mid tahay dantaada gaarkii jiri mayso haddii fitno guud ay dhacdo dan cid kale ay leedahay shaksi kale uu leeyahay taada ha u seegin ilaahayna ha kaga fogaanin ummaddana fasaad iyo khalkhal iyo fitno ha kaga dhex ridin aqulu qawlii hada wastaqfiru llaha lii walakum alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى اlظaalimiin ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله وحول نبي محمد عليه الصلاة والسلام isagoo inala talinayo inagula talinaaya fitnada inaynaan qayb ka noqon satakunu fitanun alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im walqaa'imu fiiha khayru min almaashi والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجا او معادا فليعذ به رواه البخاري نبي يقول فتن بعد عدونه fitnadaasi qofka dhex fadhiyaa wuxuu dhaamaa isaga laftiisu mar hadduu dhex fadhiyo waa ku jiraaye ka dhex taagan waayo qofka taagan iyo qofka fadhiya dhibaatadu isku si uguma dhacdo ka dhex taaganina wuxuu dhaamaa ka dhex socdee dhex lugaynaya ka dhex lugaynayaana wuxuu dhaamaa ka dhex ordaaya intaban ayaa ka fiican qofka fitnada ka fogaada si daran baanay fitnada uga fogaan jireen bal naftooday si gaara dhibaato u gaadhsiin jireen si ay fitnada uga fogaadaan dadkii wanaagsanaa taawuus wuxuu yidhi markay cuhmaan ibnu cafaan ay ku kaceen ahlulfitan alkhawaarij ayaa nin ka mida dadkii wanaagsanaa uu la hadlaya heeladiisii wuxuu ku yidhi awthiquunii bilxadiid fainii majnuun silsilada igu xidha buui waan waalanahay haddaad tolkay tihiin silsilada igu xidha waan waalanahay silsiladihii baa lagu xidhay markii cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu la dilay ee fitnadii ay dantee dabkeedii waxoogay uu basay ayuuhi warwaan miyirsade iga fura manuu waalayn naftiisuu doonaya fitnada inuu ka xidho oo meel ay ka socotaba aanu u dhowaan warkeedana aanu maqal cabdullaahi ibnu hubayra wuxuu yidhi man adraka alfitna falyaksir rijlah fain injabarat falyaksir اlukhra nucaym ibnu xamaad baa ku wariyay kitaabkiisa alfitan qofka idinka mida ee fitno soo gaadhaa lugta ha iska jeebiyay buuha bof ha iska siiyo haddii lugtu ay kabanto fitnadii oo weli aan faydmin ta kale ha iska jabiya buu yidhi waayo inay lugtu ku jabto gurigaaga aada iska fadhido iyo inaad fitno dhex cararto oo dhiig islaam inuu daato aada sababu noqoto hadal aada sabab ugu noqoto ama ficil ama gacantaadaba qof muslima dhiiggiisa aad ku daadiso ama maalkiisa aad ku baabiiso ama cirdigiisa iyo sharaftiisa aada wax kaga sheegto waxaa kuu dhaama inay lugtu ku jabto lugtu way iska kami doontaa haddii xataa ay ku go'do oo diintaadu ay ku badbaaddo taas ayaa ka muhiimsan inaad luga qabto laakiin fitnadu diintaada ay saayato fitnaduna uma timaado dadka inay hanuuniso suuhi muarif ina alfitnata laa taati litahdiya annaas fitnadu u iman mayso si ay dadka u hanuuniso wainamaa taati litudila annaasa can diinihim fitnadu waxay u timaadaa si dadka diintooda ay uga lumiso ayuha almuslimuuna cibaad allah waajibku wuxuu yahay dadka sufahada ee waxmagaratada ah iyo qawqaaga hiinraaca aan eegin arrimaha cawaaqibtooda iyo cidhibtooda dambe iyo waxaa ka dhalanaya inaan dadka ay maqlayaan aanay u furin wadooyinka fitnada calankeedana aanay u taagin bal waa inay ka xidhaan albaabadeeda wadooyinkeedana ay ka awdaan wax kastoo sabab ugu noqon kara dadkaasi inay kacaanna waa inay ka hor tagaan hana ogaadaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala yowma alqiyaama ku yidhaahdo waxa maxaad u samayseen ayaa ka daran ilaahay inuu yidhaahdo maxaad u samayn weydeen waa ka yihi muarif ibn cabdillaah lain sa'alanii allahu lima lam tafcal axabu ilaya min an yas'alanii lima facalta inuu ilaahay yowma alqiyaama igu yidhaahdo war waxaasi waajib buu ahaa wuu wanaagsanaa maxaad uga tagtay oo aada u samayn weyday ayaa ii dhaanto o aan ka jecelahay inuu ilaahay ugu yidhaahdo waxaa maxaad u samaysay taasina waxay ku dhalinaysaa qofka muslimkaa calaa bayina arrin uu kaga sugaya arrin u cad khayrnimadiisu ay u caddahay oo cidhibtiisa dambe inay wanaagsan tahay ay u caddahay mooyaane arrin kale inaanu gelin arrin aanad garanahayn sharcan ma bannaan yahay mise ma bannaana arrin aanad garanahayn caaqibadiisu maxay noqon doontaa ayuha alcabdu lmuslim ha gelin adigu dadka muslimiintaana ha gelin war fitnada dadka aynu sheegnay haddii loo bilaabo in loo bilaabaana waa sahlan tahay in laga joojiyaase waa adag tahay ha la ogaado waa kuwa odhan jiray a'immada qaarkood fitnadu marka ay dhacdo dadka caqliga lihi ma awoodaan inay qabtaan oo fitnada ay ka joojiyaan kuwa sufahada ah lama joojin karo mar hadday arrintu iyo taladu faraha ay ka baxdo laakiin marka hore ayaa fursad la haystaa fitnad fitnana daamam la qabtaa bay leedahay ka hortag bay leedahay laakiin daba la qabta malo waa adag tahay haddii ay dhacdo sida waxa weeyaan loo suulin karaa waxaan leeyahay alhudu wasakiina yaa ahla baladina deganaanshaha lagu dadaalo khayr iyo wanaagna ilaahay laga rajeeyo fitankana ilaahay subxaana wa tacaala ha laga magan galo albaabadeedana ha la xidho cidda samaynaysana yaan lagu caawinin isbir xataa haddii maalkaaga la baabi'iyo dad kaloo waxba aan galabsan adiguna maalkooda ha baabi'inin waxay taasi caawinaysaa dadka fitnada doonaya waxay doonayaan dadku inay isku dhacaan waa inta ay u socdaan dadka fitnada doonaya albaabka waxaad kaga xidhi kartaa fitnada inaad ka sabirto wa an laa tuqaabila alfitnata bifitna oo fitnada iyo sharkeeda iyo fasaadkeeda mid la mida waa inaanad kaga jawaabin oo aanad ka horgeyn saasay biidni illaahi ku saafjarmaysaa waajibku waxa weeye saaran dadka ahlucilmiga ah cuqalaau nnaas odayaasha madax dhaqameedka dadka la maqlayo lagu dayanayo inay noqdaan furayaal khayr oo aanay noqon furayaal shar ilaahayna subxaana wa tacaala ha waafajiyo dhammaantoodba arrinka noocaasa rabbina qulubtooda ha u furo fitnada ilaahay hanaga indhiyo dhega tiro waa ku farxeen dadka qaarkood inay fitnadu soo gaadho iyagoo indhala saxaabada qaarkood ilaahay baan uga mahadnaqayaa buu yidhi inuu indhahayga ii daayo intuu rasuulku noola calayhi salaatu wasalaam fitnadiina ay soo gaadheen anoo indhala oo waxa dhacayaba aanan arkahayn taas waxay tusinaysaa siday u dareensanaayeen sharka iyo fasaadka iyo dhibaatada weyne fitnadu ay leedahay ka indhiyo dhega la-w fitnada allahuma ina nacuudu bika min alfitani ma dahara minha wama baطn allahuma ina nacuudu bika min alfitani ma dahara minha wama baطn allahuma ina nacuudu bika min alfitan ma dahara minha wama baطn allahuma janibna alfitna waasbaabaha allahuma janibna alfitna waasbaabaha allahuma janibna alfitna waasbaabaha allahuma ina najcaluka fi nuxuuri man yakiiduuna biahli hada اlbalad wayuriiduuna bihim اlfitna allahuma عalayka bihim ya arxam الraaximiin fainahum la yucjizuunak allahuma عalayka bihim fainahum la yucjizuunak allahuma ya rabana khudum akhda caziizi mqtadir allahuma khudum akhda caziizi mqtadir allahuma ahdihim ya rab اlcaalamiin wain lam turid bihim اlhidaaya faahlikum ya arxam الraaximiin allahuma axfad عalayna اlamna wاliiman allahuma axfad عalayna اlamna wاliiman allahuma axfad عalayna اlamna wاliiman allahuma ina nasأlka اljanaة wanacuudu bika min الnar allahuma اغfir lana wliaabaئina وأmahaatina wlilmuslimiina wاlmuslimaat allahuma صli عlى nabiyina muxamed وعlى ali nabiyina muxamed kama صlayta عlى ibrahim وعlى ali ibrahim barik عlى muxamedi وعlى ali muxamed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد